madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweeyey go-aanadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kasoo saareen xaaladda ka taagan magaalada laascaanood sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada villa soomaaliya madaxweyne xasan sheekh ayaa dhanka kala adkeeyey baaqii dowladda ee ku wajahnaa dhinacyada xiisadda gobolka kaas oo salka ku hayay in xal aan xabad ahayn lagu wajaho colaadda ka aloolsan laascaanood waxa uuna ku baaqay in fursad la siiyo gurmadka iyo gargaarka degdega ah ee ay u baahan yihiin dadka deegaanku lana abuuro jawi ku habboon waanwaanta iyo xalka nabadda sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay inay qaadato doorkeeda ku aadan nabadeynta iyo fududeynta wadaxaajoodka labada dhinac si loo joojiyo colaadda hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay kulan uu xalay la qaatay isimada gobolada sool iyo sanaag ee maalmahan ku sugnaa muqdisho si ay xaaladda deegaanka ula wadaagaan madaxda dowladda waxaa madaxweynaha ku weliyey kulanka ra-iisul wasaare xamse cabdi bare si kastoo ay ahaato golaha ammaanka oo shalay soo saaray bayaan uu kaga hadlay rabshadaha magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa ugu baaqay somalilan in ay si dhaqsi ah ciidamadeeda ugula baxdo laascaanood waxaa kale oo goluhu uu xusuusiyey dhammaan dhinacyada in lagula xisaabtami doono mas-uuliyadda ka saaran gaar ahaan kuwa jebiya shuruucda caalamiga ah amaba geysta xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ah saynab abuukar v o a muqdisho